أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha oo maantoo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan barnaamijka diiradda waxa aynu ku faaqidi doonnaa sida beeralayda ay kaga faa'iidaysan karaan wax soo saarka beeraha xilli lasii gudagelayo tacabka beeraha xilliga dayrta barnaamijka muddada uu socdo waxaa nagala qaybgelaya khubaro dhanka beeraha ku takhasusay wax badanna ka yaqaana qaarkoodna iminkaba faraha ay kula jiraan waxaana ay kale yihiin sheekh cabdirasaaq maxamed cali oo jooga jubbada dhexe xasan nuur sabtow oo jooga jubbada hoose iyo injineer xuseen ow gaab oo isna jooga gobolka shabeellaha hoose toddobaadkan diiradda jimcaha aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan soo dhoweynayaa martida barnaamijka diiradda ee toddobaadkan fursadda qaaliga ahna siiyey dhammaantiinaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته xilliga soomaaliya wakhtiga deerta ayaa lasii gudagelayaa beeralaydana waxa ay bilaabeen u diyaargarowga tacabka beeraha oo waxaa aad loogu mashquulsan yahay dhanka wax soo saarka haddaba maxaan ka ognahay xilligan iyo diyaargarowga maadaama la rajaynayo in roobka dayrta allah subxaanahu wa tacaala uuna siiyo xilligiisana la joogo waxaan siinayaa oo aan ku hormarayaa sheekh cabdirisaaq oo ka mid a martida barnaamijka sheekh cabdirisaaq maxamed cali ina soo dhowow ina maraan barnaamijka kugu wargeliyey inaad nagala qayb gashid beer baad joogtay sidaad ii sheegtay si guud ina maxaad nooga sheegi kartaa xilligan iyo diyaargarowga beeraha marka loo eego wakhtiga aynu gudagelayno ee dayrta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأدوها إن شاء الله تعالى إذا عدا الفرقان يو وراءها خدك إولي جنة دمانتين إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaikum salaam waraxmatu barakaatu السلام ورحمة الله وبركاته بعد التحية محمد ولالكم إن شاء الله وأرمتا وي حلقي لحد وحلود يرقروبا يا beeraha ee la abuuranay Ee, marka beeruhu laba qaybood ba ahayn waruntaa shalay beer baan joogay beeraha qaarna waa webiga oo matoorada lagu waraabiyo qaarna waa kuwa roobka ku bax marka shalay waqtigaad il- aan isla hadlaynay waxaa ku jiray ee, fasalkii ugu dambeeyey oo hadda ee, ku baxay biyihii dambe aruurintiisii baan ku jirnay kan dambe oo xagga roobkana beero badan baan ku leeyahay iyagana insha allahu tacaala iyagana waqtigii hadda ee, waxaa lagu jiraa qaar beeraha qaarkood waa la xamaarinaya xamaaris wax la yidhaha baa la yidhaha oo car- wixii qashin ka baxaa laga caruurinaya Mm.
beeraha salaaxyadana abuur baaba ku socdo hadda abuur baaba lagu sii bilaabay marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa deyrtan mid manfac le ilaahay inuu nooga dhigo Eh, diyaargarow weynna waa lagu jiraa dadku way xaydan yihiin insha allahu tacaala siday u deeqtoomi lahaayeen oo ay ugu deeqtoomi lahaayeen acdaad isku bahaystay muslimiinta oo ku gumaysanaya maaragtay xeryaha u ootay say uga deeqtoomi lahaayeen ayay maasha allahu tacaala gurigaas weyn baa lagu jiraa wayahay sheekh cabdirisaaq in waxaa ii sheegtay in uh, fasalkii hore in gebagabadiisa aad maraysaan oo beeraha in uh, laga daabulayo waxyaabihii allah subxaana watacaala uu idinka siiyey in xilligan ka waran dayrta in uh, jubbada dhexe oo aad joogtid in uh, maxaa la tacbadaa oo ay caan ku yihiin maasha adi waktigan oo hadda wixii la aruurinayay oo fasalkan laga helay wuxuu ahaa saddex dalag baa isku jiray sisin oo qayba adiir oo qayba iyo gelley oo qayba saddexdaa qaybood ayaa hadda la aruursanaya oo inta badan hadda loona sheega ku wada jireenoo hadda qaadis iyo waxaa lagu jiraa tii kalena diyaargudgeeda kale lagu jiraa saddexdaa fasal baa ugu xoog baynaa insha allahu tacaala inta hadda ilaahay waxaa naga fiic nunfac naga siiyey maxaad beeraysaan marka xilligan xilligan waxaan u diyaar garaynayna waxa weeye in haddaan ka gaarsiino maalmahan ay noo noqoto inaan cagafyo gelino oon caragidis ku samayno oon kabaabayno haddii aan kuu leeyahay basha xaggeeda waxaan u dhigaynaa iyada eh, gelaydii roobkana waxaan u diyaarinaynaa moordidii ama masajadii insha allah waayo aan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa xasan nuur sabtow oo jooga in ah, jubbada hoose xasan in ah, gobolka jubbada hoose in ah, beero badan baa ku yaala sidaan ogahay in ah, beerahana waxaad ka taqaanaa in ah, nooga waran jubbada dhexe iyo diyaar garowga beeraha maasha allah horta waxa waaye dadka maanta waxaa la ogaaday in ummadda iyo nafteeda wax qabsan kartay ogaatay waayo dadka xiliyadan waxaa la sugi jiray hay-ado iyo faw iyo w f d iyo raashin diinaa la bixinaa iyo hibluha la bixinaa alisku maanta waxaa la ogaaday beentiya gaalada ay wadeen am- a- saraahan dambe la baabiyey waayo dadka iyagaa isku tashanaa iyagaa wax walba samaysanaa kanaalkooda iyagaa qodanaa beerahooda iyagaa falinaa da- iyagaa daaweysanaa iyagaa wax walba qabanaya marka taas ilaahay mahadiisa waay waxaa mahadaas iska leh mujaahidiinta oo goysay beenta gaalada dadka ay ku dardarayeen ee maalin walba dugsi qa- gaar u dhigayeen laga baabi'iyey dadkii dadka maanta waxay u diyaargaroowayaan in xilliga deerta si weyn loo tabcado waxaa kaloo ilaahay mahadiisa ee sanadahan sida guwa oo kale maasha allah galeydii haddaa la gurayaa waxaa arkaysaa beero oo sisintii aan hadda la shubaayo haddana isla markiiba la gubaayo horena makiin laga gelinayo meenaa dhulkii dadkii waxay usoo jeesteen inay iyaga dhulka tabcadaan hantidooda ku tabcadaan xoogooda ku tabcadaan ee iskaashadaan oo wax walba ay u baahdaan iyaga inay doontaan ogla waxay ahayd oo dadka ah beenta loogu sheegi jiray beesha caalamka iyadoo beesha caalamka ugaa beerihii ay baryi jireen oo waxba aan laga qabin maanta waxa waaye dadweynihii beeraleydii iyo mujaahidiinta iskaashanaysa haddii kanaal uu go-o waa aragnay filimada laga soo saaray kanaalada oo la sameeyey ilaa weligood meel biyo ay gaari jirin biyo la gaarsiiyey waxay dhibaato ku keenaya oo farahii iyo sidaas oo kale oo lagagtii oo webi kasoo baxaya dhulka oo baabi'inayan la xeray oo maanta alxamdulilah dadka iyagoo degan oo waxba aan ka baqaynin oo maanta wax soo saar diyaar u ah ta ha ahaato xa- xagga oonka ama biyo la-aanta ha ahaato biyaha oo dhibka u keenaa beeraha goynaya oo fatahaada ah dhammaanba waa maanta alxamdulilah waa laiska kaashaday beeraleydii mujaahidiintii iyagoo wada socda guddiyaa la sameeyey maanta alxamdulilah dadkiina ee beerihii tabcanayan loo diyaargaroobayaa qaar makiinay ku way ku falaan qaar gacantooda ay ku falaan alxamdulilah maanta waxaa arkaysaa maga- haddaad kasoo baxdid magaalooyinka aad kasoo baxdid dhul dabcan maayan dhulkan inaadan arkin sababta hataa weligeed hataa ma dhici jirin in dadka saan dhulka ay u tabcadaan waayo sababta hataa waa la- waa la nacsiin jirtaa eh, beer wax soo saarka xasan aan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa injineer owgaab in injineere in ah, xilliga deerta ka waran muxuu kaga duwan yahay in xilliyada kale ee ummadda soomaaliyeed ay beeraha tacbadaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير الجزاء إذاعة الفرقان وحان لا جزاكم الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات خيرين سارة صوبت أه وحاك تنور البو إن تبوشان باهدة أمدا مسلمين تا حلقة ديرتا حلقة ربك النود أو حواي يدير يحقا qoob kaloo gaagaaban oo daawaa jira laakiin kuwa noo macruufa saddexdaan xilliw ah saddexdaas xillib xillib waxbaa la beeraa si marka xilligaad beerta waxaa ummadda ay u badan yihiin inay beertaan khaas ahaan sisinta sisinta waxa waaye sideedba waxyaalaha oo aad iyo aad ummadda ugu dhaqanyihin waay ummadda marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo nimcadaan wilaya na siiyey oo ubaa in looga faa'iidaysto ma- maanta hadda dadka beerahooda waa diyaarsadeen ninkii makiili gelin kara ninkii bili geli kara nin kasta wixii oo maanta ula imaan karo ula imaado geedkiisa oo diyaar wuxuu suga allaha samada jiro inuu kuma nareeyo allah subxaana watacaala markii uu madarkaas soo daadsho oo beerihii ay noo waraabaan qof walba wuxuu xooga saaraa sunuu ku beeran lahaa geedkiisa kaas ahaan sisin ugu beeri lahaa alxamdulilah sisintaan maanta annaga noo baxdo oo dalkeena ka baxdo markii si walba loo baaray waa sisinta caalamka ugu fiican dadhan xaggiisa sisinka macaan ma jirto saliidda xaggiida saliidka nafaqa badan ma jirto xoolihii maanta maankaalka la siiya hadaa waxay noqdaan xoolaha ugu caano badan oo waxuugu badan alxamdulilah u maxa- uu- uu mahadayna subxaana watacaala marka ummadda waxaan leeyahay shay walbo waxa waaye nimco walbo oo ilaahay ku dugsiyo nusqaankeedu waa leedahay waxaad loo baa- laga faa'iidaysto waayahay marka ee in loo mahadceliyo wa- waayahay awgaab in uh, muddo baad beeraha ku jirtay oo waa taqaanaa in ummadda soomaaliyeed in markaad qiimaysid in wax soo saar wax ku ool ah ummad diyaar u ah miya xilli aan ognaa iminka dunidii in dhanka beeraha in xoogga ay saarayso oo ummad weliba ay doonayso inay isku tashato meelaha qaar in jaamacadaha in kuryado bay leeyihiin waxaad arkaysaa arday in uh, kuryadda in beeraha bartay oo haddana in uh, wadankii isaga tegaya oo ku oranaya shaqo ma taalo marka ummadda qiimaysid in wax soo saar wax ku ool ah diyaar ma u tahay ogaab ummadda shacabka khaas ahaan soomaaliya dadka wax bartay ama jaamacadaha beeraha ka soo baxay ama dadka kaloo dhaqaalaha haysto wadankan wadan dhaqaal loo soo doonto waay waar wadan dhaqaal laga doonto ma ahan dhinac walba waxay u baahan tahay tawakulba tala ilaahay tala saarto oo meel uun tala saarto ama beri ama bad hama xool dhaqo laakiin haddii adiga oo hawadaada iyo aad ka raacdo oo badaha aad kusii dhamaataan oo barnaamijka meelasi aadaan adoo aqoonteedana leh qalad iyo masjid kastoo noontahay sababtoo ah ummadaani dhulkaani oo ilaahay subxaana watacaala ku manaystay waa ka badan yahay dhul maanta soomaaliya dhan hadday yaadno warqaato wada aado ka badan waayo soomaali say u dhan tahay hadda uyaama qaado dhulkeenaan waa naga badan yahay ilaah noonu nacay subxaana wataala wax noo walaalsho marka ummadii iyagoo nimcadaas ilaahay siiyey ay tasiigsiigayaan oo oo baalamuunta ahaa ahay kana ahay iyo dabadaha waxwanaagsanaa iyo khalaf bilkul khalaf waa taas marka waxaan leeyahay dhulkan maanta oo soomaaliya la siiyey caalamka haddii la fiiriyo aniga waxaan xasuustaa oo aan maanta ku daraa ummaddan ay ila dhegaysata aan rabaa waxaa la ogaaday mooska noo baxo oo noo baxa mooskeena adduunku wuxuu dhahay moosku uu macaan uguna nafaqada badan maraykan aa wuxuu soo qaaday balooni ama wax la abuuro oo markii moos la abuura la abuuro balooni ama qeybta hoosta dhulka salka loo dhigaa uu soo qaaday soomaaliya uu keenay baloonigana soomaaliya uu qaatay dalkiisuu geeyey kiisi dhanaan uu ahaa intaa loo abuuray wuxuu noqday moos macaan Mm.
mooskaan macaan oo gaagaaban talyaanigan ana keen waa dhadheeraa jiray keeni oo umadowku qaada uu geeyey maraykankana waa la abuurtay dhanaankiisa uu noqday marka meesha waxaa laga fahmaa dhulka waaye dhulka maahane een, moos la qaada ama la keeni maaha dhulka ilaahi subxaana watacaala oo maanta noolidinyo gaalayso tafahayeynayso waxa waaye waxaa loo arkay waxyaalo mujisaad oo ilaahi subxaana ugu manaystay waayahay waad mahadsan tahay sheekh cabdirasaaq in uh, fursadaha wax soo saarka ee beeraha soomaaliya maxaad ku qiimay kartaa xilligan
maxamedow alxamdulilah fursadaha wax soo saarka ee dalkeena ah Eh, run ahaanti waxa weye mid oo hawey gaabis uu ku jiro waayo dadka waxooga ilaahay dhaqaalaha siiyey Eh, waxay xooga saarayaan in ay soo waariyaan Eh, raashinkaas oo qaabka aan lahayn oo ummadii haddii aan ku leeyahay caafimaad ahaan maan u ficnayn Eh, dhaqaale ahaan aan u ficnayn ayay xooga saarayaan laakiin haddii la helo haddii aan kuu leeyahay dad eh, ka bedela waxaas oo wax soo saarkeen hadda dalka u bedela warshadeeya oo qaab casriga ka wada dhiga waxaan u malaynayaa oon aada u rajin lahay caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba in ummaddu ay kobci lahayd marka waxaad arkaysaa dadkii hami baa ku jira eh, dhulka say u geed qaadanayaan dhulka u banaysanayaan hami beereed oo inay wax la soo baxaan aad bay ugu jirtaa haddana waxaad arkaysaa dadkii dhaqaalaha ilaahay uu siiyey oo macnaha inay u suuq geeyaan shaygaas oo dalka uga soo baxay in ay macnaha xusuleynayaan ood u malaynayso macnaha in ay ka hamiyad ka siinayaan waxa ay soo waaridayaan oo cudurrada badan hadda aan la garanayn dadkii ku wada ridayy laakiin dadku hami waxay u leeyihiin inay wax la soo baxaan oo habeeniyo maalin waxaad arkaysaa dadka ku imaanaya raadinaya aqoonta bal macnaha haddii aan ku leeyahay beerta eh, siduu wax ula soo bixi lahaa ku weydiinaya eh, sheen kanaalka u sameeya sheen ma- haddii aan ku leeyahay abuurka maku hormariya ku ku weydiinaya ku wareysanayo hamigaa uleeyahay waa aad bay u u badan yihiin marka suuq xumaad jirta miya haa Mm.
midaan kule taas weyso xumaa jirto macnaha wax ii lasoo saaray hadda eh, gelaydii annaga hore lagu soo baxay gelaydii kale way ka daba timid maca daalika hadda markaad fiiriso loorkaa galleyda waxaa la ileeyahay in afar boqol oo kun oo shilin soomaaliya waa wax adiga oo toban iyo shan doolar ka yar waay haafka beriiska shan iyo labaatanka kiilo oo korkaydina waxaa la leeyahay waa labaatan doolar baa la leeyahay marka waxaad arkaysaa meeshaas haddii ilaa kuu leeyahay waxaa jira wax in aad oo loo fiiriyo hoos loo fiiriyo maaragtay dadka waxgaradka oo aqoonta leh inay u fariistaan oo barnaamijkaas barnaamij ka bedelan in la helo taas waxay keenaysaa fursado badan bay soo saari lahayd runtii waayahay waa mahadsantahay in xasan nuur sabtow in ah, wax caqabado ah oo beeraleyda soomaaliyeed ay wajahayaan oo inta uu sheegay in ah, cabdirasaaq dhaafsiisan oo aad ku dari karta ma jirtaa aa wax badan si fiican maxaa kamid Een, waxaa jirta een, dadka beeraleyda ah oo tabashada beeraha soomaaliya aada iyo aad aa aa loogu dhiirin jiray nimaan tabcan kala malaha la dhihi jiray nimaan tabcadan matanaadaa la dhihi jiray laakiin markii ay hay-adahan gaalada ee soomaalidu fursad u heleen oo xukuumaddii maxamed siyaad bare ee burburtay ayaa waxay la yimaadeen barnaamij ah food for work micnaha cunto shaqo ku bedelasho micnaha waxa waaye ha shaqaynin cunto cunto cunto qaado adoo shaqaynin ninkii dhalinyaradii dadkii oo wax samaynayo dhan oo beerihii tabcanayo shaqada beerihii ka tab eh, ka fadhiisteen dhulka wuxuu noqda dhul duur ah oo aan la tabcanin dadkii inta badan beerihii ma tabcanayaan kadib markii dadka arrintaas la fahmay oo laga soo noqday haddana waxay keeneen barnaamij kale oo ah in dadka wax soo saarka la nacsiyo maxaa la sameeyey w f p aa loo adeegsada waxay sameynaysaa iyo u s aidka iyo waxyaabaha gaalada oo hay-adaha oo macaamilada dhexe lagu tilmaamo ay u adeegsadeen xilliga beera oo beeraha soo go-aan aaba waxaa la keenaa gelee cagaartooy oo jaban saliid jaban qamadi digirtan beebeesheeda la yidhaahdo marka dadkii beerihii tabcadeen cuntada ay tabcadeen ee galleyda ay tabcadeen meel ay geeyaan suuqa um- uma helayaan tii alxamdulilah ilaahay baa naga soo gudbiyey mujaahidiinta u istaagtay dadkii waxay heleen tabcasho iyo midhaha beeraha oo suuq loo helo meel kasta ee waxaa imaanaya een, ganacsatadii galeydii alo idka qaad dadna way- way qaadaan way ka- way ka ganacsadaan dadna way tabcadaan marka taas markii la helay oo gaalada beentoodii iyo heblooda inta hal milyan oo qofa baahi u dhimanaysa iyo een, laba milyan toban milyan ah qaxday iyo toban milyan ah inta saaka ee beenta ee barbagaanka ee dadka ay ku fidi jireen markii laga hortago oo la baabi'iyo ah, haddana way soo fikireen haddana waxay sameeyeen wadamada shisheeye oo wadankeena xooga kusoo galay mirihii ka baxay wadankooda inay dalka keenaan war ilaaha idinku dhaarsee bisbaas iyo yaanyo mirmiro haddii d- dibadda laga keenayo oo dadkii iyo suuqiyadii dhan lagu oo lagu carqadiyey Mm.
dadkii eh, yaanyadayni iyo basbaaskeenina suuq loo laayahay marka arrintaas ah, waxay keentay dadka inay haddin wax soo saarkii ay caqabad ay ku- ay ku- ay ku- ay ku noqoto Mm.
waxaa arkay oo oo la arkay camba waxaa laga keenaa masar etoobiya waxaa laga keenaa meelaha laga keenaa cambihii dadka markay gataan ayaa ay gateen cambihii dhadhanba ma leh waxaa lalaga gedaa xabad camba hal doolar ama nus doolar annagan keena wuxuu joogaa s- saddex kun shan kun lix kun marka qaali oo laga yaabo marka nimankii cambaha keenayay aa haddana ku fashilmeen aa waxaa dhacday cambihii dalka aa dib loogu soo laab dadki waxay dhaha war cambaha mau ma-e adilishiido dhadhanba male wax lagu dare liin lagu dari wax kas lagu sameeyey dhadhanba male sokor lagu dari waxba male kana waxaad cabaysaa a- isagoon aada adigoon sokor u isticmaalin adigoon waxba usoo aada cabaysaa marka wax soo saarka dalka maanta gaalada caqabad badan lagu haya soomaaliya maadaama ay diideen brogaraamka gaalada ay wateen oo ah in dadkaan la qabsan waxaa kaloo jirto dadka hadda gabdha- ganaagaha iyo gabdhaha iyo caruurta iyo aabbaha way iskaashanayaan aabihii qoyska in la kala dibiyo habarta la siiyo kaad oo la leeyahay lacagaad qaadanaysaa oo bil kasta kugu soo dhacaysa nink nimankii ninkii reerkii ay dhaqanaysay ilmihii wax soo saarka ay sameeyeen dhammaanba waa laga wada qaxootaa la geliyay qaarkood way iska joogaan beer ha tabcinaa le haddaad beer tabcad waxba lacagta waa lagaa jaraa beer ma tabceysa ha- adoog iyo habarta iska hor imaanaya soo bax beerahan beer matag aniga lacagaan qaata diinkeega diyaar waay adaa beerta beerta aligay kala beer matabacay marka dadkii qoyskia la burburiyey markii gaalada taas ay sameeyeen ay soomaali waa taqaanaa iyagana waxa waaye laba bira dimeel ay joogto waa kasoo tegay dadkii soo wada noq kaalkooda guryood ku qaadaan beeri ay falina ay arkeen way haddana ay waa tahay waad ay ka madsanta joojiyeen xasan waa masan waa masan tahay in beeraha soomaalida in caqabado badan bay wajahayaan oo qayb ka mid a idinka ayaa sheegay wadankii waxaa aada u soo gelaya in bariiskii iyo baastadii iyo waxyaabo dhacay oo uh, cid dabagasho amaba in uh, tayadooda in uh, baarta aysan jirin wasiirka in uh, beeraha ee dowladda federaalka maxamed cabdi xayir maareeye oo dhowaan hadlayey waxa uu sheegay sir ummadda in badan idinka iyo kuwa la mid ah ay u sheegi jireen oo ahaa in dadka wax soo saarka beerahooda ay kordhiyaan dalagyada dalkooda ka soo go'a ay cunaan bariiska iyo baastada ay iska dhaafaan waxa uu yidhi madax badan oo aan la fariisanno bariiska iyo baastada ma cunaan bal nala dhegeysta maxamed cabdixayir maareeye wasiirka beeraha iyo waraabka dadka soomaaliyeed sir baan siinaya sirtaan siinaya horta waxaa weeye marka ugu horraysa xanuunnada waxay ka qaadeen waa waxyaalaha dibadda laga waa saliidda caddayda aan tayada lahayn ee bannaanka laga keenay waa cuntooyinka dhacay ee bannaanka laga keenay Ah, sirtaan siinaya waxaa weeye waxaan anigu la la qadeeyaa dadka oo wax haysta madaxda iyo dadka shirkadaha waaweyn haysta ma cunaan ma cunaan kuwaas kulli sooriya waxay cunayaan dalagga dalka soo go'a dadka oo magaalada jooga oo weli wacyigelin aan haysan aa u malaya waxay inay fiican yihiin nin madaxa haddii la dhaho haddaannu konta ku fadhino oo la dhaho soor iyo bariis baan haya kulli soor nasiib ay dhahay kulli kulli laakiin dadka magaaladu ma oga yaa way way soo fiiriyeen way ogaadeen inay xanuun ka qaadayaan ma cunaan madaxdu shirkadaha waaweyn ma cunaan shacabka waxaa dhahaya waxaan yaa laydinku sirin ana beri hore aan iska daynaa annaka ma cunno ma cunno kaas waxa uu ahaa maxamed cabdixayir maareeye wasiirka beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka awgaab in hadalka in maareeye maxaa kaaga baxay dowladdii federaalkana qudheedii maalihii iyada gacanta ay ku haysay waxaa ka soo degaya waxyaabo dhacay oo bariis iyo baastadii ay ka mid tahay oo aysan jirin cid baaraysa dabagalaysa wasaaraddii beerahana wuu sheeganaya inuu qaabilsan yahay hadalkiisa ka waran maxaa ku macnay kartaa wallahi hadalkiisu waa hadal horto oo markhaati madoonta oo la- aad loo faado ka mid wax faanbahay Mm.
waxay dhahaan soomaali qowda maqasho waxna u qood maqli jirteen ummaddii dhinacaasi waa laga soo galay oo ah wax soo saarkooda beeraha haddii maanta cajiin la keenay xamar cajiin la keenay oo ay keentay qoladan turkiya la leeyahay maxaa u dhiman soomaali in la bahdilo in maanta oo dhaqaalahooda lagu tunto wax soo saar lagu tunto maxaa keena cajiinta waxay ka kooban tahay geley dhaqanka geleydaas oo cajiinkaas khamiir laga keenay maanta turki oo aan britain lahayn baa laga keenay oo soomaali loo soo- loo keenay oo gadax saxan loo keenay waxa waaye ummadda si toosa loo baadilo ha dhammaadeen wax qabadkooda ha dhammaado ninkii beeraleyda ahaa oo beertiisa ka shaqaysanaya tacbanaya galeyda uu soo saaray inaysan waxba gelinaa la rabaa oo ay galeyda asaga iskorbarkaan oo suuqa uu waayo oo beri uu beer aadi waayo oo yaaba qaadi waayo ujeedka saas waayo marka ummadda soomaaliyeed intii wax fahmeysu way fahmeen ummaddan horta guud ahaan aktarkooda waa beeraley soomaali nolosheeda koowaad oo aad ilaahay uu ku tiiriye waxwaa beer waayo ta labaadna badda waayo tan saddexaad xoolaha waayo xoolaha ay dhaqaalaystaan baddaas ay kaluumaystaan iyo beriyaano ay tacabkaas ay ka tacbanaan alxamdulilah dadka intii wax fahmeys weli way taagan yihin meesha way taagan yihin marna uma jilcin waxyaalaha ay wadwadaan qoladan oo ay gaalowda u shaqayso ama wasiir ku sheeg ama qaarka ka baadan ilaahay waxaa ubaadan subxaana watacaala howlaha oon annaga awoowayaal aan kasoo gaarnay aan hadda gacanta ku hayno oo beeraha iyo badda iyo xoolaha ah aan xooga saarno xoolaheena aan dhaqaaleysano daawooyinkan oo la daba taagan yahay habeen iyo maalin la duraayo oo cun- eh, Mm.
neefkii uu marna mararayo marna si Way.
noqonayo oo Mm.
caadihii yaraaday Mm.
oo iska dhimanayo baktida neefkii waxaasoo dhan baha layska ilaalisha Way- waaya sida loo daawan yahay loo dhaco xoolihii hore odayaashiisa Way.
daawadaday xanuunsanaa waayahay awgaab xoolta beerihii haddii beerihii ay sii noqdaan oo loo baado in la buufiyo ama la seel yeeli jiray ha loo noqdo waayahay haliska daayo waxyaalahan oo dibadda loo keenay oo hadda loo gelayo oo badii lagu baabii la rabo oo bad badeedan hadda haddii doon ay badda dhasho ayadoon kobka haysan ma soo noqon jirin nin baa wuxuu gey saddex maalmood oo badda galay waxna kama soo qabsan waa la xaalufiyey maraakiib baa socoto oo waa la aruurinaa sun baa lagu shubaa maahane oo aysan maanta danteeda iyo danteeda aysan garanarow ayaa meesha jirta gaala waa jeeta fatix- tafxiidatay Waaya.
wax masuuliyadsan.
Wa- wa- wa- wa- waa tahay.
wax weyn baa socdo Waayahay.
oo ummadda ha ku baraarugto hala faamo oo gaab Kuwa oo- aan oo- leenahay oo- waa kuwa allah cad ka fog injineer oo gaab adoo aada u mahadsan in Ah, doc kale ma la odhan karaa in waxaa aad u yaraaday in dadkii ku qalabaysnaa aqoonta beeraha kuwii in aqoonta lahaa oo adiga aad ka mid tahayna in badan waxyaabihii wax soo saarka la xiriiray ma la odhan karaa ummadda inay kala hadlaan way ka gaabiyeen qayb ma ku lahaan kartiin marka loo eego in eh, hoos u dhaca jira tusaale ahaan in in- in ukraine oo kale marka si loo fiiriyo dadkeeda in wax soo saarka teknolojiyadan oo ay ku takhasuseen oo ilaa iyo hadda ruushkii bay la dagaalamayaan dhanka wax soo saarkana oo khubaradooda iyo aqoon-yahanadooda umadda way u faa'iideeyeen oo khamadiga iyo iyaga caan ku ah meelo badanna waa ay geeyaan aad ma ku leedihiin idinku haddaad tihiin khubaradii dhanka wax soo saarka Ee, beeraha waa ku leenahay haddaan nahay odayaashii ama beeraleydii oo beerahii tacbiisa qoonta ulahaa eed waa kule sababtoo ah qof walba wuxuu yaqaanu dhaqangeliyaa uuna horumariyaa annaga intaas waan ka gaabinay dhammaan waxaan leeyahay beeraley meel walba joogto odayaashii beeraha tacban jiray siday beer waxaa beer waxaa arki jiray annaga sida loo karaamaynayo oo beerta agtaada loweyn waxaa waaye beertaada iyo tuulada aad degan tahay ma kala soo betelo tuuladaa ka soo lugaysay beertaa tala soo-aad markii beerta soo jeeda ha imaato kabaha waa la siiwaa kabaha kabaha waa la siiwaa dacsacaraa la gelaa beerta waxaa la galaa taldacsilaa war maxaada maxaa loo sugu waxaa dhulaa la soo maray dhulka aan soo maray coosas oo imtixaana hajiri karo wax balka aan lugta cagta kusoo qaadi karaa inaan beertii lasoo galaa diidaa meeshaa la- la- la- wax la ilaalin jiray sida beerta macnaha kalsoonida loo ilaalin jiray le marka haddana ha socoto waay ha socoto waxba lama fiirso beertii ilaalinteeda waxtarkeeda galeydii soo goodo sanadkan miskiin sanadii ka horeeyay hadaa waa dugnayd iidan waxba gaarxida soo baxsi jirta hadda nin galey aasta ma jirto fuustooyinka xunaa lagu shubaa waa lagu kala baxaa galeydii maha nin hadda dhigaal galeeyaan haystaa intaasoo kintaal dhika naadir waay hadday jirtan waa wax la tirin kara waay marka ummadda wixii shalay aan awowyaalka soo gaarna ha culaawano dhulkeena aan wax ka soo saarano Waayo.
aana keen aan ka Wa- maarno waayo oo gaab muddo waa usoo joogtay wax soo saarka soomaaliya xilligii ugu fiicnayd ee aad carabka ku dhufan kartid in goormay ahayd maxaana xilligaas ina heerkaas u horumarto gaarsiiye alxamdulilah xili hore waay oo mudda hadda laga joogo marka alxamdulilah dadkii beeraleydii waxaan arki jirnay nin kastoo dalagiisa beerba ku usoo go'o waxna suuq la aadi jiray waxna keetan jiray ninka nadiif nadiif waxa waay nin oo maanta ummadda dhinac walba kaga baahtirna uu ahaa jiray laakiin hadda ninka asagoo beertiina kusoo daalay soo noogay oo soo tacbay waxaa arkaysa asagoo darbaryay oo xaaladiis xalay tahay maxaa keenay keedsi male waaya aad waxawaa afuuf afkaa ku shubo waay afuuf afkaa ku shubo see loo keedin karaa marka marka marka la- sid- qaabkee baa loo keedin karaa waxaan ognahay in uh, dalka in uh, kama jirto dowlad madax bannaan oo marka sidee loo heli karaa keed ummadda iyaga dee inay in- isku tashato markii la doonayo sidee baa loo heli karaa gaarib waa lagu heli karaa Ay.
gaarib ninka markaas wax tacbanaayo qaadka uu keeni jir waa la yaqaana godaa la qodi jiri balaa la hoos dhigi jiri markaas galeeriga suula waa la dhigi- waa la geli jiri geesaan balka la dhigi jiri korna waa laga aasi jiri waa la dooji iyada ma geli jirin nadiifkaba xiligu doonu soo baxsan jir iyadoo suulkeeda ah kow galeedi waa la finjilaa iyadoo finjiloo la khalijiy ah fuusooyin lagu shubahaa labo galeedi marka waxa waaye keed qaabo badan oo loo keedayaa jirto qofkii aqoon ka aqoonina taariikhda horaa warsado sida dadkii hore dhabiyaa la warsado haloo noqdo Mm.
geleedaas adkaysatayna beri baahidaada iyo howlahaa olaadaada waxaad uhoduleyna oomkeeda ayaa lagu sii daaweysan jiray hadda nin tacbahayo oo tuugsahayo saxan ah ceeb waaye wax laga xishooda waaye waana tacbataa waaadeeda caalima waa leedahay marka waxa waaye waxaa sii jira walaashii shan dad badan dhirin shan shaa kuun shan me- shan shaa shan meel dhirin shan wax oo ku- oo mid kala dhaca midan shanna shaaf oo kubaashaal shanna meel dhowo had wax meel dhisha maadir waayo Waayo.
wax meel Wa- wa- wa- wa- waa masantahay.
oo maanta beeraleyda waaya oo gaab aad baad Wax maasan tahay kastaa oo gaab aad baad maasan shacbir saaq in uh, ummadda soomaaliyeed in uh, dhulbeereed aad u ballaaran bay leedahay haddana waxaa aad u yar aad ma noogu badan aad noogu badan oo aad nooga badan wax- haddana waxaa aad u yar een dalaga ka soo go-aya beeraha waagii hore waxaa la arki jiray in qof meel yar iska haysto oo dalagii marka usoo go uu barakoobo oo beerta uu ka badnaado hadda waxaad arkaysaa beero badan baa la tacabaya haddana waxyaabaha kasoo baxay aad bay u yar yihiin sheekh cabdirasaaqow markaad baaritaan haddaad samayseen amaba aad dabagasheen maxaa arrinkaa ugu wacan bay kula tahay maxamed runtii horta waxaa weeye dagaal baa ummadda ku socda oo dhan walbaba ah Ee, wax yar haddaan dib ugu noqdo ninkii hadda cabdiwasiirka ku sheegtay annaga ma ixtiraamsanina Mhm.
Ee, haddii oo haddii ilaahay kuu leeyahay uu leeyahay ama dhiirigelin uu ku wada uu leeyahay raashinkii dalkaan cunaynaa ee, dadka beeraleyda masaakiinta intay daaran u adeegsadaan lama duqayn lahayn oo lama leelaheen asalka meesha laga soo baabi'ina ummadda inay waxtaantaa fiican waxaa weeye ee, kaas halkaasaan uga baxayaa midda kale waxaa dee dagaalkaasa ummadda ku socda oo markii alla dhulkan ay u jeestaan marba waxaa loo keenaya caqabado oo oo arrimo ahaa sidii ay kuurey looga hortagaayo oo waxaa kamid a dadka beeraleyda masaakiinta beeraha iyagoo tabcanaya habeen madowl duqaynaayo maalin la duqaynayo taas waa dagaal ku socdo wey oo ummaduna taas mid tirkeeda inay arko weliba waxaa tirsanahay in uun khayr allaha siiyo intii oo xarakada oo barnaamijkan beeraha hayta oo fariisiisay oo ay u samaysay makaasirta u samaysay beeraha waxaan u malaynayaa inuu kubac weyn uu jiro oo haddii ilaahay kuuriya dad dambi badan uu ku jiro oo ay dhowaan haddii ilaahay nafta lagu sumo ay isku fillaan doonaan walaayaadka ay gaari doonaan meelo badan ayaan rajeynayaa run ahaantii eh, saan u arkaayo macnaha maxaa yeelay eh, haddaan aniga ku hadlaya kasoo qaado waktigii fatahaadii ay dhacday beero badan baa halaagsamay oo baaba'ay haddana wax ka qabadkii maanta dhiirigelin dib waxaa u keenay marka farigii si fiican loo xelay damac aan jirin baa ummadii soo galay oo hadda aan kulahashanay markaad ila hadlaysay haddaad arki lahayd ragga beeraha xamaaranayo oo caragidinaya qaar kabaabeynayaan qaar ay waraab sii hayaan qaar gelaydii haddii la ku wareeyo mid hadda xabuuqa oo hadda ay soo oo ku bislaatay iyo midii kale aad arki lahayd xaqiiqatan waxaad dareemi lahayd ummaddan insha allahu tacaala ummad soo jeedsatay inay tahay dhan walba kala dagaalamaya waaya Eh, in ay meel iska saarto waa tahay sheekh cabdirasaaq een beeraleyda marka la maalgeliyo oo dhiirigelin loo sameeyo wax soo saarka uu- sida la ogyahay waa uu sara maraa xarakada mujaahadiinta al-shabaab nagta beero bay leedahay een beeraleyda qaar een makiinada bay ku caawiyaan kuwo qaar een uh, waxaa lagu caawiyaa in shidaalkii qaar beeraha waa loo daryeelaa sidaan ogahay iyo meelo badan oo aan soo maray aan kusoo arkayay intaas wax ka badan oo dhankooda een uh, looga baahnaan karo ma jirtaa oo beeraleyda een maalgelin iyo dhiirigelinba u noqon karta maadaama hadda iyaga ay yihiin cidda keliya la fiirsanayo maxay tahay waxyaabaha ay samayn karto oo intaan ka dheeri ah maasha allah khayr allah ku siiyo taas een, hadda ka horna insha allahu tacaala ee, waxbaan ka geystay waxaan rajeynayaa taasna inay soo bixi doonto Mm.
waxa dhiirigelinta keeni kara oo isleeyahay hadda ummaddu ay meel ay tegayso ay tahay in haddii ilaha kuure muxaafado kasta iyo walaayo kastaba loo helo meelo kayr ah oo haddii ilaha kuu leeyahay oo eh, wasaaradda beeraha iska makaatibta beeraha iska leeyihiin oo haddii ilaha kuu leeyahay suuqgeyn oo korsan oo iyadana meel xiriira loo helo labadaas arrimood waxaan is leeyahay haddii lagu daro waxaan is leeyahay ummadda eh, aad bay usoo kici lahayd yaa is leeyahay waa kay oo mar walbaba ninka beeraley waa taqaana marna waxaa weye hoos buu ka dhaca marna waa u kaca kaydkaas isaga u- uu ku noqdo haddawa sano uu kusoo bedelo eh, taasna tajribaad baan ku arag tajribaad baan ku aragno hadda anig kula hadlayo kayd la-aan ma ihi haba igu yaraado oo hadda waxaa weeye kii gugii hore ee, dayrtii hore fasalkii iga baxay wax fusuula qaar igu jiraan oo haddii ilaa kuu leeyahay kaydkaas ummadda marka haddii kaydkaas ay helaan oo caama kayd caama oo haddii ilaa kuu leeyahay lagu kaydiyo iyadoo weliba aan ogahay waxyaalo badanoo haddii masiib lagu dhacdo lagu lagu badbaadi karo Mm.
ay ku iman karto iyo suuqgeyn labada arrimood dhiirigelin bay sameeyeen khayr allah kusiyo saad u sheegtay Mm.
makiinadaha saacada bay dadka haddii ilaaha kuu leeyahay ay u faraan Eh, saasoo kale shidaal bay bixiyaan Eh, waxaan rajeynaynaa hadda eh, haddana in maalgelin oo lacageed ay bixiyaan taasana rajaan ka qabnaa oo qofka macnaha uu iska soo celin karo haddana Mm.
Eh, oo qofkeenu ku dhiiraan karo marka waxyaalahaasoo dhan baa haddii laisku geeyo waxaan isleeyahay ummaddan ummad waxay noqonaysaa xagga maciishada iyo gurigooda ka xorowda gaalada si dhaba waaya waa mahadsan tahay xasan nuur sabtow een waxaa aad noogu badan een, meelaha qaar hadda meeshaad joogtid iyo meelo kale aan arkayay oo jubbooyin ka tirsan labada jubbo iminka la kala jaray een, waxyaabaha qoyin ayaa la beeraa een, waxyaabaha qalalan sida geleydii iyo masagadii iyo dalagyadii kale in meelaha qaar aad bay u yaryihiin markaasa waxaad arkaysaa beeroled inay niijabayaan suuqa in qudaar aad u badan ay soo gelayso meel la geeye aysan jirin deertii waxaa lagu yaacayaa in dalagyo mucayan ah gogii sidoo kale hal mar bay suuqa soo wada gelayaan dadkii baahidooda marka loo eego waa ka badan yihiin beerada ku dhowda inay caqabad isku yihiin meeshaas ma ka muuqataa xasan horta taas waa muuqataa waxaana keenaayo micnaha dadka deegaankan degan qofka wuxuu sameeya ka daba sameeyaan waxaad arkaysaa qofaa maanta ansalaato iyo barbarooni adduun sameynay qofka kala qabsad tacabka oo hadda micnaha waxa waaye wax deg deg ah dadka degdega barnaamij degdega ay ku waaseen micnaha hadda geleyda oo kale kasoo qaad geleyda waxa waaye rito mustaqbalay ku anfacaysaa laakiin yaanyada iyo waa loo baahan yahay haddana sida xoogga loo saaray inaan xoogga loo saarino oo alaabta kuyan in oo la yareeyo ama qayb qayb loo abuurto haddii qofkaan dariskaada wax abuurta adin wax kala samey laakiin haddii labadeena inta deegaankan oo dhan haddii yaani labada abuur hadda maanta waxaa arkaysaa sida jirjaan yahay toban toban kun oo jooga toban kun bis maxaa keenay dadka dhan aa xoogga wada saaray laakiin haddii oo qudaarta lakala qataysada oo qolada wax ee abuurta geleyda la baday wax soo saarta geleyda waxay u baahan tahay keed hadda sida hadda odayaasha aan ka maqlayay in fuustooyin lagu shubaa ana waxaan qabaa oo aad iyo aad dadkii hore waxaa la arki jiray beeraha marka keed la sameynayo in oo meelaha kaaga oo biyaha aan gaari karin lacala haddii wax ay yimaadaan berito lagu baxsado in keed laga sameeyo gododo la qabto la shaminteeyo oo lagu shugo albaabda wax loo sameeyo sida boosneedka oo kale loo sameeyo waxyaabo badan daaweyn lagu shugo waxaloo muddo waa lagu moodaya tan kale geliyada baxda saadkan waxaa rabaa in keed laga dhigo tii hore in la cuno annaga waxabaa tii hadda soo baxda hore qudaartii waxaa arkaysaa in oo si aan caadi ahayn loo loo loo loo tabcaayo oo baahida dadka ka badan ina annaga baahideena baahida dadka wax ka badan in la sameeyo oo marna baahi qudaar ay jirto marka waxaa la rabaa in anana waxaa rabaa inaan mujaahidiinta aan kula dardaarmo in dadka wax soo saarka ku jiro in doorooyin oo xagga oo tacabka qaabka loo tabco sida wax loo kala ratibo in in in la baro oo la tuso waayo dadka aqoon ma lahan aqoonta yaa hayo aqoonyahaniinta aqoonyahaniinta aan leeyahay maaha kuwa oo gaalada shisheeyaha la joogo nimankaas lacagaha si dabooda lagu siiyaa haddii aad tidhahdo niyo beera maya dowladna jirta dowlad way jirtaa maya maxaan lahaa hadda qalabkiiba ma heli karo qalab maxaa laha waa yaabo iyo musaar iyo seefa wax aa lagu tabaa mise wax kalaa lagu tabaa way aad baad mahadsantahay wakiiladaas wax jiidas wakiiladaas wax jiidas aa aragtay yaambo waay tanna oo wax riixaas aa aragtay waa masaartii waay way aad baad mahadsan- aad baad mahadsantahay adiga aqoontaada Mm, aqoontaada waxaa la rabaa ha ku yaraatee inaad ku nacfisid way dadka waxaa la rabaa in maanta laga bilaabo ay ku tashtaan maskaxdooda way mujaahidiintan waxaa kula dardaarmi lahaa in dadka aqoonta laga dhiso aad baad mahadsantahay xasan oo waad mahadsan- loo sameeyo Mm.
sida dowlooyinka dacwada la gudanayo oo kale dadka wax soo saarka loogu guto si aan u helno wa- wax soo saar fiican Mm.
cunta tayo leh miro ta- tayo leh gaaladan iyo waxa la socdana aan aan aan aan aan aan- aan- aad aan ka baxno aad baad aad baad mahadsantahay xasan Burburayno.
xasan waad mahadsantahay in engineer owgab in uh, beeralaydu in badan waxay ka cabanayaan in uh, in suuq uusan jirin waxyaabaha ay soo saaraanna in badanna ay ku khasaaraan ganacsatada soomaaliyeed m- bariis iyo baasto tayadooda ay aad u xun tahay marka ay noo keenayaan ka waran haddii ay maalgashadaan beeralayda soomaaliyeed oo dalagyada la dhiirogeliyo halkaa ma kaaga muuqataa faa'iido ka badan kuwa dibadda ay ka keenayaan inay ka heli karaan markay maalgashadaan beeraha
billaahi tallahi waxaan sheegi karaa waan ogahay waxaan ka dhabu aqaan beer waxay yidhaahdeen reer dhawey lika beera beer oo ordi wax lagu beero waa beer shay kasta oo maanta imtixaan waa leeyahay noocaba ahaado adoo ganacsato ah oo oo oo dibay maanta alaabta soo rartay ama qabkaa quusi karo waa guban karaa waxal baa ku dheci karo beertana sidaas oo kale iyadana adoo beertaada baxday oo toostay fatahaaga ku imaan karo beertii xanuuna geli karo laakiin adigoo beertaada ama fatahaad ku dhacay ama galeedi ama xanuun kaa galay lafihii adiga kaa galay maka waa inis marada insha allahu tacaala tajriib anigaa u soo arkay oo intaasoo mar oon saas ku tacdalay oo tacabkii ama biyii soo galay ama xanuun kale si wad wax loogu wax kaban waayo wixii qoraan soo baxo marka la fahaayo ma rumaa marada insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay nimankan ganacsatada oo xoolaha ilaahay u dhiibay oo maanta lacagta qaadaya dawladaha nala geenayo oo soo ama bariis qaablaada noo keenayo hadda bariis falsification baa jira badano wax kas waxa kaaga daran bariis oo balaastigaa la keena ummadda la siiyaa ummadna kule t b u qabaa kanuu qabaa baraskuloo kalsoonuu qabaa ama qabaa ayaa ka dhacay maxaa keena wax amaan ummaddan ugu jirin baa la siiyaa oo ay ummad lagu baabaashay waxaa keena waa la baxaa dibadaa la tagaa bakaara jiraan bariiska waa loo soo raraa taydiisa makaan xaaladiisa makaan sidoo akaankuwa makaan balaastiga u noqon biyo badan ku kari alaasoo dhacag biyo badan karka kuleel adaa karsamaysa adigana marka waxaan leeyahay ummadii soomaaliyeed kaas ahaan ganacsatada muslimiinta ah oo ilaahay subxaana watacaala kacsaayo ummadii wax kasta ay cunaan dhulkooda laga soo saaro bariiska soo saara baasta warshada macmalo yareeraa jirtaa hala sameeyo sareen hala abuuro ama burxowsilen haloo abuuro wax walba oo maanta oo la cuni lahaa dibad laga doon lahaa la abuuro gabaldaya saliida caalamku caalamku ugu fiican waayo hala abuuro masanti hadda alxamdulilahi rabbil caalamiin xarka shaab mujaahidiin maktabkeeda maaliga beera badan u tacday waana ku sii socdaa wax kasta oo maanta banaanka laga dooni lahaa hawada maktabka maalin waxaanu dalka soo saaro oo ummadii meeshaas maanta oo badbaado sul iyo wax kaloo loo keeni lahaa ganacsigan hoos loo dhorkis ganacsigo dhanba waa inay usoo ganacsiga meelaha ay xarakada oo beeraha ka tacabtay insha allahu tacaala yoomal maa waa hoos isla furi doona way dhici doona biidnillahi alkariim marka waxaan leeyahay dadka ganacsatada ilaahay ha ka cabsadeen ummadan soomaaliyeed meeshay maanta dhaqaalahooda dabadda geyn lahayn dalka ha keeneen beriis waa la tacbi jiray oo caalima cala uraay la dhihi jiray ayaa la tacbi jiray haddana beriiska fiicana hala tacbaa waana soo baxaa hala tacbo maadaama ummadii ay galiidinka haajatay beriiskiya badatay haloo tacbo ehe baastada la sheegaayo waa burxawub ama khameri am aa laga sameeyaa hala tacbo warshadeedu waa iska rakiisa la keeno hala sameeyo waaya bariiska sokorna waa tacbijin weligeedaba warshada sokor baan lahayn waa la yaqaan macruuf ah oo sokorteena waa la dhoofin jiray oo waddanka soo saaro aad badnaansantaa in marka warshadahan waa iska rakiis hal hal ganacsiga oo xoolaha maanta oo maanta dabadaha loo diraayo Waaya.
oo ganacsiga ummad kale loo intifaaca beerahooda dalka lagu lagu hayo waa aad badnaansan tahay injineer ogaab warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan qeybaha dambe kusii siqaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan sida loo horumarin karo wax soo saarka beeraha soomaaliya iyo ahamiyadda beeraha ay leeyihiin in ah, ganacsatada soomaaliyeed in waan filayaa in dhiirigelintan ka imaanaysa in ka qaybgalayaasha diiradda inay qaadan doonaan waayo ninka ganacsadaha ah marka uu bariis ka soo iibsado dalka in hindiya amaba marka uu turkiga kasoo iibi kasoo iibiyo baaste iyo waxyaabaha kale ee khudradda la mid ah meeshaas waxaa ka muuqanaya inuu dhiirigelinayo in beeraleyda waddamadaasi ayuu dhiirigelin u sameynaya haddii soomaaliya marka in uh, beeraleyda uu sidaasi ay u dhiirigelin lahaayeen wax badan waxaan filayaa in wax soo saarkan lagu dhiiran lahaa dad badan oo cararayana ay beerahooda ka faa'iidaysan lahaayeen dunida in uh, marka si loo eego waxa ay reform ku sameeyeen uh, beeraha waqtigii karoonaha waayo dalal badan waxyaabihii ay soo saarayeen ayay diideen inay dhoofiyaan iyagoo ka baqaya in koroonaha uu sii socdo sidaasina loo waayo in dalagyada marka sektarkaas marka in la horumariyo beeraha xoogga la saaro in la maalgashado xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa muuqanaya inay wadamada dunida ay aada ugu hormareen marka beeraleydan hadday dhiirigelin sidaasoo kale ay heli lahaayeen waxaan filaya in wax badan la faa'iidi lahaa gabagabadii in ayaan isla soo gaarnay waxaan siinayaa sheekh cabdirasaaq sheekh in beerana faraha waa kula jirtaa oo wax badanna waad ka taqaanaa in adigu markaad soo koobtid in maxaa is leedahay beeraha waa lagu horumari karaa deerta looga faa'iidaysan karaa hadda nagu soo wajahan hal daqiiqa wax ka yar fadal
bismillah horta khayr allah ku siiyo waxaa lagu horumarin karaa horta beeraha sidoodaba walaaladeyna way wada sheegeen hadda beritaankii yaanyada adoo kale wuxuu joogaa toban kun iyo shan iyo toban kun magaalada saakow haddii marka warshado yaryar oo yaanyadan shiilan la helo oo gasacadeeya waxaan umalaynayaa waana iska raqiis adduunyada nimankan oo beriiska aan kugu darashay cabdirasaaqow bilo ka horna shan iyo toban dollar ayuu joogay jiirgaanka ha shan iyo toban dollar maanta wuxuu maraya shan iyo toban kun oo shilin soomaaliya waxa waxaa dhiirigelin baa imaanaysaa marka haddii ilaahay kuu reeyo waxaa lagu dhiiri karaa dadka maalqabeenka oo ilaahay maalka siiyey oo muslimiinta ah oo ahlu iimaanka ah oo maanta waaqica adduunka ka jira dareemaya in ay maalkooda u wareejiyaan dadka walaaladooda oo gacmaha gacmaha kula jiro jecel in wax soo saarkii ay soo bixiyaan inay qalabada oo sida hadda warshadahaas oo kale iyo makiinadaha didka waraabka haddii qalabkaas oo dhan oo yaryar oo adan weli wax badan aan joogin inay dhiirigelin ku sameeyaan taas haddii la helo waxaan is leeyahay waxaan is leeyahay ummaddu waxbay sii fahmi lahayd baaraka allahu fiik haddaad wax Marka isku dib darsataan u insha Allah idinku taala.
idinku idinku qayb ka mid ah waa qaban kartaan soo ma ahan Een, shacabdirasaaq haddaad Annaga shirka- qaybo- shirkadaha haddaad qaybo- noqotaan oo wax isku darsataan oo isdhiirgelisaan wax badan waa qaban waan kartaan rajaynaynaa ta waan rajaynaynaa insha allahu tacaala taas waan rajaynaynaa waxyaalo oo hadda ka horan kamid tahay in la helo midnimo ee, wilaayo kastaba beeraleydeedu in midnimo loo helo ay mid noqdaan halkaas waxaa ka dhalanayaa in wax laisku dardaarsado wax weyn maaha maantaas waa dalagiina waa la hayaa dhulkiina ilaahay waa la siiyey dhaqaalihiina waa waa kan aan soo saarayno marka isku darkaas xooga la mideeyo maskaxda la mideeyo waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala si degdeg wax isku bedeli doonaan waaya xasan warsabtow aragtidaada beeraleyda ka waran iyaga maxaa la gudboon si gaar ah horta beera insha allah aragtideedu waxay tahay horta beeraleyda iyaga inay irtiqaadaan inay wax qabsan karaan oo isku tagaan oo iyaga iskaashadaan oo walaaloobaan oo waxyaabaha ka halaabaayo sida yaanyada baaska waxyaabahaasoo dhan in canbaha waxa alka saama mararka qaar ha- kun shilin camba toban xabin lagu gada marka iyadan saas oo kale in wax soo saar la sameeyo ana waxaan dhihi lahay ganacsatada marka ganacsatada miyihiin niman wadaniyiin oo dalkooda iyo dadkooda ka naxay miyihiin taas in lagu oo oo lagu fikiraa loo baahanya halka nimanka ganacsatada oo beel- oo ganac- ganacsatada oo lacagtooda hantidooda dadka walaalahooda ku niyad jebinayo oo waxay dalkooda kasoo baxay baabi'inayo cadowga etoobiya iyo turkiga iyo waxay lamid yihiin iyo uganda iyo maraykan ay lamid yihiin ogta adig dhinacay kaa dilaan ninka dagaal kugu jiro maxaa kan qoriga ku haysta oo keliya kan adig kugu dhex jiro oo ku baabi'inaya la rabaa in laska dhab waxaan rajeynaa waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed nimankaasi magaca ganacsato dadka ku baabi'inayo oo beeraaleyda ku baabi'inayo oo xoolaha ku baabi'inayo oo een maxaa dhahay raashinka ku baabi'inayo waxaan dhan oo oo dhibaatada ummadda haysa oo cudurada lagu dhex beerayo waxaa ka dambeeyo ganacsatada in ganacsatada la iska qabto waa cadow sababtoo ka waxa ninka dadkiisa baabi'inayo maanta muxuu kaaga duwan yahay in etoobiya etoobiya qofay dilaybo hal qofay dagaal ay gashay shan qof ay- ay dishay afar qof ay dishay toban qof ay dishay kan kumaan kun oo soomaaliya baabi'ina oo joogto ah oo qadab iyo quraac iyo casho leh marka waxa waaye beeraleyda Waaya.
waxaan kula talin lahaa inay iyaga laftooda ay isku tashadaan shacabka soomaaliyeedna iyagana ay isku tashadaan sababtoo kale waxa waye geliya haystiin sidsan saliid macshar haystaa saliid macshar maanta ay- caaga saddexlaan muxuu maraa lix doolar waaya kan cadeed wuxuu maraa shan doolar war adoo shan lix doolar oo sii oo qaali ah oo oo nafaqa leh oo oo oo cudur aan kolestarool aan kugu dhalinayno wax walba aan ku Waay.
aad kaga nabadgelayso Mm.
maxaa u dooranaysaa eh, oo cadowgaada aad u qaalnayna waaya aad aad maasanta waaya xasan waa maasanta waqti aad ma kulaalaya in in injineer ogaab dhankaada gebagabadii waxaa la isla meel dhigay oo in badan isla garanay in eh, la horumariyo wax soo saarka la dhiirogeliyo muhiimad ballaaranna ay leedahay waan isla fahnay in badan isweydiintu waxay tahay maxay tahay marka aan wax soo saarka gudaha horumarinay in aynu qaadno tallaabooyin noocee ayaa noogala baahan yahay dalagyada in ummadda wax u tari kara maxay yihiin haddii fatahaado dhacaan iyo haddii musiibooyin kale yimaadaanba oo aad ku dhiirigelinaysa beeralayda inay diiradda saaraan
horta jazaku billah khayr aljasaa waxaan rabaa ummadii inaan u sheego kaas ahaan beeralayda beeralayda caalamka beeralayda dhanka shitaaba ama shirkada waay metel hadda haddaan kasoo bilaabo kuwanka shabeelada hoose beeralaydiisa oo tacabka weyn waa la wada yaqaano oo gees ilaa iyo gees waa la yaqaano inay dalad isku xeran noqdaano oo shishitaan noqdaan oo wax isku waafaqay noqdaano oy maanta ismaalgeliyaan ismaalgeliyaan oo horukac ay u yeelan lahay yeeshaan oo maanta ay soo saaraan dalag intaasoo dhan waxba dalag adiga waxaan ukeen bariis adiga galley adiga baas adi inay beeri isqeybiyaan beeran wax soo saarkoodii anu mid ay dalad ay kugudoobaan kii uu maanta oo beertiisii oo wax uu ka noqdeen kuwa kale inay kaalmeeyaan ay khaladna keensadaan khalad noocyooda kala duwan haddii la sameyn lahaa raashinkan oo la sameyna sanaacid ah oy keensadaan wax la beerana ay beertaan makiinooyinkooda iyo daawooyinkooda adan ay keensadaan oo ay noqon dad isku jihaystay webiyadan ilaahayna siiyey oo maanta cudowgeena etoobiya inuu xertaa dhammaaday say soomaaliya duub u qabsadaan ilahayna waa ka diiday ceelal maasha aan aan qodano oo aan sida aan maanta ummadii ugu bixin lahayn baahida aan ku talagalno ilaahay subxaana wataala bedelkiisa waa siinaya dadkaas maadaama ummadaana u kaceen oo rabaa dhinacaasna meel ka saaraan ilaahay subxaana waa u bedelaan bedelkood bedel kheerna waa siinayaa dhaqaala yaqaana waa siinayaa waa idin keeni doona insha allahu tacaala dadka marka hadday iyaga isku soo jeestaan oo iyaga dhahaan iskiciya waa iskicin karaan laakiin aysan isku tiirsaneen oo sida hadda xaalad ay tahay hawladood ahaadaan oo hawel beerti waa gobolkan uu ku farxaayo hawel beertaana kan kale uu ku farxaayo sax ma ahan wax jira maaha ilaah looga baqo ninka maanta beertiisa ba-eed waa nin walaalkaaga beri waxa waa aad oo albaab uu kaa xelila kugu soo feeg maayo marka waxaa loo baahanyahay inaad u naxdo ninka walaalkaaga inuu mar walbaba ilaahay subxaana taala kor uu noqdo ku talgashid hadda ilaah kor buu ku qaadaa waxa ay ogaaldii jireen beeraley haddii xaasnimo iska dhaafaan inay kor buu qaadaa beeraley waxay maanta kor uu ka ilaayihiin oo mayaamada iyo isku daba taagayihiin xaasnimo ku dhex jirto isma ogola ninka haddii beertu toosto oo maanta badar u baxo oo maanta maasha allah ka dhigo kuwa kale way ficlaayaan makasti dad waxaan arkaa dooli ah beertada laga soo bixiyay ku dhahay war maxaa loo waxaa liidida waxaa dadka dalabiyay toosi dooli muxuu kaa qabalq dooliga wax baa lagu soo jeclaad waayo dhan beertan soo niyadsanan ninkii yaabiriisii meel ku ilmaamaha asaga masbuurihiisa xaafis jardhiilo jardhiilo jardhiilabiswa marka ilaaha loogu baqo subxaana watacaala beeraleyda horukaceen waxaas ku jiraa kow inaa ilaahay ka baqo ilaahay dinka cabsano ilaahay dhinac walba waa naga saacidaa dhinac walba ilaahay samadan asa xakumo dhulkan asa xakumo xakunkaasi ilaahay subxaana biraal loo noqdo ilaahay subxaana watacaala waa naga bixdaa gacan gaalo iyo shisheeye iyo ummad aan wax weydiisano marka waxaan leeyahay aan kusoo kuugayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto awalna ilaaha looga baqo beertan hadii xalaal aad ku tacabto ilaahay xalaal uu kaaga keenaa beer xaaraan yaa loo dhageynin xoolo xoolahaada hel beer geliso kamakaanna joogaysaa adiga sidaadla joogay beertii sidaa shalay adla joogaysaa waa baabaal biyiyaa gooy biyiyaa ka baxa intay eedla joogaysaa doofaar cunala joogaa laakiin waxaad gelinaysa ko waxaad maanta dhulkaas ilaahay adoo dhulkaas waa dhul madow waay yaabbaa la qaadanaa gelayaagezaa waa lagu duuraa yaa markuu igu dhala ammaanadaada ilaahay haadas gelay oo dhulkaas madows asaa kaa soo saaraya wax badan oo baro kale marka insha allahu tacaala waxaan kusoo koyi lahaa ummadda soomaaliyeed kaas ahaan dadka shaqeysta beeraha ama badda ama walba ka shaqeysta ilaah loo talakaad hol walba lahayo ilaah loo talakaad bismillahi raxmaan raxiim waaya ilaah loo barakaysto insha allahu tacaala aad baad umahadsan tahay injineer xuseen owgaab guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan halka ayaan kusoo gebagabeynayaa waxaan dooranay oo barnaamijka kaga hadalnay mowduuc ku saabsan wax soo saarka beeraha xilli tacabka beeraha deerta loo diyaargaroobayo oo allah subxana wa tacaala aan ka rajaynayno roob baraka badan barnaamijka waxaa marti igu ahaa oo aan aad oo aan aad ugu mahad celinayaa injineer xuseen owgaab sheekh cabdirasaaq maxamed cali iyo injineer xasan sabtow nuur barnaamijkan la mid ah intaynu ku kulmi doonno dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها